Hay'adda Sodmaha ayaa qoysas gaaraya ilaa kun sedax boqol iyo konton iyo sagaal qoys oo ku nool deegaanka Burjeel u qaybisay shixnad gargaar ah oo loogu talagalay in lagu kaabo bulshada deegaanka Burjeel. Qaar ka mid ah waxgaradka, odayaasha dhaqanka iyo dadkii uu gargaarka gaaray ee deegaanka ayaa kaga mahadceliyay hay'adda Sodma gargaarka ay la soo gaartay xilli loo baahnaa.
cuntada ay noo keentay dowladda soomaaliya waa uga mahad celinaynaa waan uuna soo gaaray ee iyadoo xilli adag lagu jiro waxaan ka rabnaa dowladda xilli adagaa lagu jiraa gargaarka ay noo soo dirtay ilaahay baa gargaar lana waa aan helnay isagoo inta ka sii baldhaaranaan rabnaa xilli adag baa lagu jiraa dowladduna waa mahadsan tahay afar iyo tobankii boqolka waa salaamaynaa way noo timid gargaarkii ay noo soo direen ilaahay subxaal qaadir ah gargaar iska lehe caawintii ay dowladdu noo soo dirtay waa mahadsan yihiin sidaasaan ku soo dhoweynaynaa iyo saraakiisha waday oo na soo gaarsiiyey inta waa u mahad celaynaa gargaarka masiibooyinka waa mahadsan yihiin waxaan ka rabnaa aad iyo aad mid ka badan xilli iyadoo lagu jiro inay aad nooga soo taxadaraan qolada gargaarka masiibooyinka saasaan ka codsanaynaa boqolkiiba sagaashan waa mahadsan yihiin gargaarkii dowladdu ayna soo gaarsiida waana soo gaaray deegaanka burjed waa deegaankii khawaarijta laga xoreeyey marka intaas iyo in ka badan ayaan ugu baahannahay inay soo gaarsiiso dowladdu maanta waxaa liigu wareejiyey raashinkan aad u jeedaan marka intaan iyo in ka badanna waa u baahannahay bismillahi raxmaani raxiim anugu warsamo cabdulaahi waaye gargaarka dowladdu noo keentay waana mahadinay waana u mahad celinay mid kalena waa u baahannaha haddii alla Saare Cali Yuusuf agaasimaha waaxda gargaarka ee hay'adda Sodma oo ka warbixisay deeqda raashinka ah ee loo qaybiyey dadka ku nool deegaanka Burjeed ayaa tilmaamtay in deeqdani ay hordhac u tahay deeqo badan oo soo gaari doona dadka deegaanka isla markaasina lagu kaabi doono xaaladaha kala duwan ee abaartu ay ka mid tahay ee deegaanka ka jirta.
meeshaan waxaan maanta aan keennay raashin macaawino ah sida aad la socotaan dee, raashinkan burjeed ku socda waxa ay een, hay-adda maaraynta masiibooyinku aad u danaynaysay in ay si un iyo sida u dhowba ay deegaankan ku gaarsiiso raashin waxayna maaragtay ahaatay maanta inaan keenno een, annaga oo si fiican maaragtay uga jawaabayna een, baaqii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed iyo ra-iisul wasaaraha een, xukuumadda dan qaran iyo madaxweynaha maamulka een, galmudug ay ku baaqeen in deegaanka burjeed iyo nawaaxigeeda lala soo gaaro kaalmo bila'aadan muddooyinkii dambe hay-adda gargaarka qaranka soomaaliyeed ee sodma ayaa waday dadaallo lagu kaabayo dadka jilicsan kuwa abaaruhu ay taabteen iyo deegaanada xaaladaha kala duwan ee colaadu ay ka mid tahay ka jirto ee looga baahan yahay gargaar dowli ah